جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim duhur wanaagsan waa lix iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ro-on warka duhurnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska saliibiyadda mareykanka ee africom faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera malaayiin arday amxaaro ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalada u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda faano wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka iyo mas-uuliyiinta makaatibta wilaayadaas maamulka riddada ee somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu duulaan ku yahay deegaano ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyi bari ee soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisaqcadde ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee baay ay ka qeybisay deegaankaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska saliibyadda mareykanka ee africom haddaba bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay beenin hadal ka soo baxay siliibiyiinta africom shan iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan toddoba hijri waafaqsan toddoba iyo tobanka bisha sebtembar sannadda labada kun shan iyo labaatanka bayaanka wuxuu ku bilaabanayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay beeninaysaa hadal ka soo yaray taliska siliibiyiinta mareykanka ee africom kaas oo ay ku sheegeen in deegaanka badhan ay ku beegsadeen xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobanka sebtembar labada kun shan iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijinaysaa in shakhsiga ay siliibiyiintu ku duqeeyeen deegaanka badhan uusan ka tirsaneen xarakada islamarkaana eedeynta ay usoo jeediyeen ee ah inuu hubka usoo iibin jiray mujaahidiinta ay tahay been abuur aan sal iiraad lahayn oo looga gol leeyahay in lagu banaysto dhiiggiisa iyo dhiigga waxgaradka soomaaliyeed war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi maraykanku wuxuu leeyahay taariikh midow oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo haldowrka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa iyo maanta xasuuqay kumanaan shacab soomaaliyeed oo iskugu jira dumar caruur iyo waayeel ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar u lahaa shacabka soomaaliyeed marka laga soo tago inay been ka sheegaan gumaadka ay u geystaan muslimiinta aan waxba galabsan waxaa xusid mudan in maraykanku cid kasta uu duqeeyo uu ku tilmaamo inay mujaahidiintu ahaayeen xitaa haddii ay saliibiyiintu u adeegaan bishii sebtembar labada kun lix iyo tobankii wuxuu maraykanku duqeyn u geystay maleeshiya murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo halkaasoo uu ku dilay saddex iyo toban ka mid a maleeshiyadaasi isagoo ku sheegay inay ka tirsanaayeen mujaahidiinta balse markii dambe ay caddaatay inay ahaayeen murtadiin ka tirsan maleeshiyaadka waxaa loogu yeero galmudug arrinkaas oo bannaanka soo dhigtay been abuurka sheegashooyinka maraykanka iyo marmarsiyaha uu u sameeyo xasuuqa uu ka wada soomaaliya ugu dambeynna waxaa war-saxaafadeedka lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gabanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee saliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanka hormuudka u yahay balse ma aqbalayso in magaceeda loo adeegsado si loogu banaysto gumaadka shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo waxgaradkooda sida ka dhacday deegaanka badhan waxaana tacsi u diraynaa dhammaan ehelada muslimiinta uu maraykanka ku xasuuqay duqeymaha arxandarada ah ee uu ka geysanayo soomaaliya walilaahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed waxaa xog dheeraadaha laga helayaa khasaaraha ka dhashay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaysay intaa u dhexaysa deegaanada afinow iyo sheekh barrow ee hoostaga degmada lafe ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaanba burburiyey gaari taaw ah oo qayb ka ahaa kolonyada kufaarta kenya waxaana sidoo kale qaraxaas uu geystay khasaare nafeed oo kufaarta soo gaartay inta la xaqiijiyey waxaa allah fadligii qaraxaas ku bakhtiisay lix askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay labo askari oo isla silibiyiinta kenya ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ku soo aadayaan xilli ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah mahadsanid cabdiqani malaayiin arday amxaaro ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada itoobiya iyo kuwa jabhadda fano nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya dagaalka ka socda ismaamulka maxaarada ee u dhexeeya ciidamada abiy axmed ka amar qaata iyo maleeshaadka jabhadda mucaaradka ee fano ayaa la soo wariyey inuu saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada gobolkaasi malaayiin arday ah oo wax ka dhigan jirtay iskuullada ismaamulka maxaarada ayaa la soo wariyey inay waxbarashada ka tageen kuwaasoo aan gebi ahaanba fariisan sanad dugsiyeedka cusub mulunesh desire oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ismaamulka ayaa shaaca ka qaaday in tirada ardayda sanadkan iska soo diiwaangelisay guud ahaan gobolka ay ka yiryihiin saddex milyan oo ruux waxay tilmaantay inay jiraan in ka badan ilaa iyo afar milyan oo arday oo ku nool ismaamulka maxaarada kuwaasoo aan weli ku soo laaban waxbarashada ilo kale oo laga helayo gobolka ayaa tilmaamaya in baxardaar oo xarun goboleed u ah ismaamulkaasi ay ka jiraan dugsiyo haawanaya oo aan waxba laga baran halka sidoo kale ay magaaladaasi ku sugan yihiin arday aan weli isdiiwaan gelin sanad dugsiyeedka cusub arrimahan ayaa lala xiriirinayaa xaaladda dagaal ee uu gobolka ku sugan yahay labadii sane ee lasoo dhaafay halkaasoo ay ku dagaalamayaan maleeshiyaadka jabhadda fano ee mucaaradka ah iyo kuwa militariga dowladda xabashada itoobiya taliyaha ciidamada militariga dowladda itoobiya ayaa horey u sheegay in ka badan sagaashan boqolkiiba la baabi'iyey maleeshiyaadkii jabhadda fano balse sheegashadaas waxaa ganafka ku dhuftay fano oo sheegtay inay guulo la taaban karo ka gaareen deegaano badan oo ka tirsan gobolka sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in inta badan gobolka si gaar ah dhulka miyiga ay iyagu gacanta ku hayaan mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya usoo gebagabaysay wulaadda degmooyinka iyo mas-uuliyiinta makaatibta wilaayada dowradan oo loogu magacdaray cumar ibnu cabdicasiis waxay wilaayada islaamiga ee bakool u qabatay mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayada iyadoona lagu qaatay duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi wax badanna ay ka faa'iidaysteen raggii loo qabtay munaasabad dowradaasi lagu soo xirayay oo ka dhacday hoolka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo iyo mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayada ugu horeyn mid ka mid a culummada wilaayada ayaa kelimad towciye ah oo dardaaran u badneyd ka jeediyey munaasabadda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u mahadnaqis kadib waxaan isku dardaarmaynaa naftay iyo naftiin baan u dardaarmayaa allah inaan ka baqno aan ka cabsano taqwadaas ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa wax walba noo hagaajinayso haddii ay noqon lahayd adduunyo iyo aakharaba intaas kadib waxaan doortay in naftii iyo naftiin baan ku waaniyo mowduucan ah asidqu runta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii ayuu dadka mu'miniinta ee dhammaan la khidaabay waa amray ambiye fara badanna wuu ku ammaanay ilaahay subxaana wa tacaala runta la sheego waxaa nabigayn caleyhi salaatu wasalaamna ammaan u ahayd inuu amiin ahaa inuu saadiq ahaa ay ku ammaani jireen mudiirka dowrada oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahiyey muddadii dowrada ay socotay iyo duruustii lagu qaatay dowradan oo loo qabtay walaalayaal wulaadda degmooyinka iyo makaatiibta wilaayada ayaa socotay muddo toddoba maalmood ah kutubada iyo duruusta lagu qaatay dowradan ayaa ahaa kuwa aada u faa'iida badan waxaana ka mid ahaa kow kitaabka cishiruuna qaacida litadwiiri daat labo تقريب الأقوال في حكم هدايا العمال سدح مذكرة في الإمارة والجند والمنهج أفر الفطور وسدح قيبوت ككومنا المظاهر الأسباب العلاج شن مذكرة في علم الإدارة لح الخلاصة في علم الحاسوب تضبط الأمن qaar ka mida wulaadda degmooyinka ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay allihiina waa fajiyey dowladan bilowsha iyo gebagabadiiba hana waa fajiyay allahaasi ama hadnagaan awalan dowladaas runtii fawaa'id badan iyo lahayti oo lahan koobo korno geeka hadda may leerahay jeelsadoo shileedii leenku ka hadla kor dowladana se la sheegay may waha wulaaddii degmooyinka gobolka bokool iyo makaatiibtii gobolka iyo andhahayti wakhaasatan wulaadda degmooyinka runtii maynin haytay ha faa'iido eed iyo eedan weyn dowladdaas waxay noogu dhammaatay si wanaagsan oo mataqaanaaye waxay noogu dhammaatay farxad iyo nashaadle bay noogu dhammaatay annaguna waxaan qaadan ballan baan naloo ayaan qaadnay ballantaan qaadnay waxaan u qaadnay dadkii inaan gaadhsiino ayaan ballan qaadnay ilaahay subxana wa taala ballanta wuxuu ku sheegay waa adagtaa ballantu waa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan bay ugu dambeyn waxaa dowladda soo xidhay kelimad dardaaran u badanna munaasabadda ka jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxyaabaha walaaliya loo baahan yahayna barkow aan dardaarmayo waxaa waaye taqwa allaahi casa wajal allah inaan ka baqno iyadaana maaragtay miftaaxu kullu kheyr ah kheyr kasta iyadaa furu ah marka mas-uuliyadda aan haynan iyo culeyska iyo mashaaqdana maarata ilaahay taqwadiisa looga gudbi karaa oo loo kaalmaysan karaa inaan ku dadaalno waxaan kaloo dardaarmayaa ikhlaaska in maaragtay alla dartii iyo daacadnimada aan ku dadaalno camalka la qabanayo wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo mutaabaco oo la-aantooda aan ilaahay subxaana wa tacaala qofka waxba uusan ka aqbalaynin walaasiyama ninka mujaahidka ah ikhlaaska maaragtay wuxuu u yahay lafdhabar acmaasha uu haayo oo dhibka badan wuxuu u yahay marka ikhlaaska kaalmo ayuu u yahay jaranjiro uu uga gudbo culeysyadaas iyo mashaaqda iyo waxyaabahaas waxaan kaloo dardaarmaya insha allahu taala in sabro aan dulqaadanno maxaa yeelay sabarkaas ayaa lagu gaari karaa waxa annaga aan hiigsanayno ahdaafta aan leenahay inaan sabarno aan adkaysanno ayaan ku gaari karnaa allah subxaanahu wa tacalana wuxuu leeyahy wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa dowladii labaad ee loo qabta mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dowladantii ka horreysay la qabtay bishii safar ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga taasoo wax badan ay ka faa'iidaysteen mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka maamulka riddada somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu duulaan ku yahay deegaano ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyi bari ee soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya maamulka kooxda riddada soomaaliya uu ka dhistay magaalada laascaanood ee gobolka sool waqooyi bari soomaaliya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maamulka hogaamiye murtad cirro oo uu howlgelinaya abaabul dagaal oo iyaga ka dhan ah bayaan ay soo saartay wasaaradda amniga fadhigeedu yahay magaalada laascaanood ayaa lagu sheegay in isha ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa ciidan maamulka somalilan uu ka wada xuduudda labada maamul u dhexayso waxayna tilmaameen inay si dhaba u qaateen abaabulka dagaal ay ku eedeynayaan maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxayna intaasi ku daraan wixii cawaaqib ee ka dhasha tilaabadaasi uu qaadi doono maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro maamulka riddada somalilan oo sanadkii laba kun labaatan iyo saddexdii laga saaray magaalada laascaanood ayaa marar badan lagu eedeeyay iskudayo dhowr ah oo uu ku doonaya inuu ku soo cesho deegaanada gacantiisa ka baxay oo ay ku jirto magaalada laascaanood oo ay dhowaan kooxda riddada ka dhisatay maamullo ka mid ah maamuladeeda mahadsanid casaam ugu dambeyntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisiq cadde ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee baay ay ka qeybisay deegaankaas sida mar kale warbixintan uu ku haya bashiir muxuudiin abu ayman
ku dhowaad boqol iyo afartan qoys oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada buurhakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanka bisiqacadde xilli ay weli si habsamile uga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada howlaha qeybinta sakada qaar ka mid ah dadkii sakada sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii jiri lagu siiyey deegaanka bisiqacadde oo ay wareysatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay heleen iyagoo halkaas ugu duceeyay mujaahidiinta iyo dadkii kol hore laga soo qaaday sakada cadow bilow aadan deegaankan aan joogo bisiqcadde masaakiinta muslimiinta xarakada inay waxsiinaysa haa wax waa heli shan neefoo irihan heli alxamdulilah shukri rabbialcaalamiin islaamanka ilaahay kor inaas ka dhigo xoraas ilaahay ka dhigo cadowgaas ilaahay ka jebiye intaas baan u ducaynaynaa
cismaan maxamed aadan magacaygii saddexaad deegaankan joogo basaqcadda maxaa la qaybinayaa maanta waxaa la qaybinaa sako deegaankan ka imaaday bashiir shan neef alxamdulilah walaayada oo waxna siisay mahadsani boqolkiiba boqol caafimaadna allah u raadiyey inukuna iimaanka allah noogu sugo shanneefirin ee ilaahan kama hadyaan ilaahan kama hadyaan mujaahidiin madasha kama hadyaan ilaahay madasha korkuweela insha allah magacay awees xasan ibraahim awees xasan ibraahim yali dhehe ada saasa waasan alxamdulilah ilaahan kama hadyaan farxaddaysa wurtay aymahdiyaane dadkaan iri liisii oo mujaahidiinta isiidi ilaahan ka mahdiyaan mujaahidiintan ka mahdiyaan nuurow salaad salaad abdiraama yalyare geeka shanneef irin haa shanneef irin ee waa degmada basagadda iyo aragdayna neesii daagdaas ilaahay keersii intii aragdayna siidina do-aysnin gaalada ilaahay ibi waa kaas
dadka xoolaha soo dhiiba allah u barakeeya cadankay oo ni siiyin allah idin barakeeya unukuna waxay nala sii baraka allah noogu dare marka farxadda tanteeya alxamdulilaah wax allaal wixiis ilaahay noo soo qaaday allah nin u imaansan allah naga dhega oo ku imaansan farxaddaynana waxwaaye wax allaal waxay nala sii oo yadda nalaga saaray dadku camal fala oona ku iimaansan allah naga dhega ugu dambeenna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka bisiqcadde ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka loogu soo gurmaday fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaankaasi bismillaahi raxmaani raxiim ma ilaahay mahadtiise oo geeka nungu shukriyaane maamulkii kaana bisigade oloydii taana geeka iriga niingeebiyahayta ilaahay barakaay iringaas magina niingeebiyahay namahin nisiyahae lama shangneef iringe yana nisiyahay shanti irin ficilna hal nisiyoy muxu may ilaahay ni'amihiis inta sheenay hoola ad hankashagayn waabanku ad kuwarqabto amba waabanku ad hadaajida intanka jarne maamulkii barakada lahay maamulkii barakada lahay sharafta lahay oo haniinkasi oo dadkii doron hal siyo walhay siyo dhaari sababtaasa ilaahay duulaahay khayr eh unamay fadaane ilaahay duulaahay maamulka maynka doo'aana ilaahay duulaahay gaalada jibi gaalada in ilaahay iibiyo unka doo'aayana may kale ka doo'aayana dadkii hoolaha basaday oo hoolajo yoona sekadahan dhiibiden iimanjo guuyon yoona maynka doo'aana hoolayo habasaden mooradii iyo hagbiyan yoona maanyo gudbika kili ilaahay ka dhaga yoona ilaahay insiyaadi maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ay kasii socoto qeybinta xoolaha sakada ah oo sanadkan allaha idinkii ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan ka mid ah dadka ay shareecadu u qoondeysay inay helaan sad wixii allaha uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo laga qaadayo dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo waxaana hore looga bixiya degmooyinka ufurow qansax dheere bardaale buulafulay iyo labaatan jirow halka buurhakaba ay noqonayso degmadii lixaad ee laga qeybiyo sakada xoolaha nool aad baad u mahadsan tahay bashiir guud ahaan warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu